cajalad maqal ah oo la sheegay in laga duubay khudbad uu jeediyey hogaamiyaha ururka al-shabaab axmed godane in ka badan toban sano ka hor ayuu ku dhaleeceeyey kooxaha takfiirka iyo gaalaysiinta muslimiinta ma caddo halka lagu duubay codkan hase yeeshee maxamed colaad xasan ayaa dhegaystay oo warbixintan nooga diyaariyey codkan oo sida ka muuqata la duubay inta aanay soo shaacbixin ragga aaminsan fikradaha xagjirka ah ee lagu eedeeyo ururka al-shabaab ee soomaaliya ayuu hogaamiyaha al-shabaab axmed cabdi godane oo loo yaqaano sheekh mukhtaar abuzubayr waxa uu si weyn diiradda ugu saaray digniin uu sheegay inay ku wajahnayd mujtamaca soomaaliyeed isagoo uga digayey kooxo takfiira oo xag jira oo dadka gaalaysiiya oo soo shaacbaxayay khawaarijta nimanka la yidhaha markay dadka tagfiiriyaan markay shacabka gaalaysiiyaan marka dambena iyagaas gaalaysiiya midba mid buu gaalaysiiyaa ilaa marka dambe qaarkood naftooda ay gaalaysiiyan o dhahdaan aniguna waan gaaloobay ilaa aakhirihi marka waa khiyaar noocaasoo qawaacid iyo usuulu ka duulayo mundabidi aanay jirin ee ahwaa iyo maxay dhe fawdada noocaas ay tahay waxay ka duulayaan ahdaafta iyo fikradaha uu ku dhisan yahay ururka al-shabaab ee soomaaliya ee uu axmed godane hogaamiyo ayaa culummo badan iyo dunidaba ay u arkaan kuwo xagjirnimo iyo seeflaboodnimo ku salaysan waxaana dadka siyaasadaha ururkan wax ka sheega ay ku eedeeyaan inuu xagjirnimada ku beero dhallinyaro badan oo xitaa ay qaarkood ajnabi yihiin ama soomaali ka tagtay dalal kala duwan oo caalamka ah qaar ka mida dhallinyaradaasi ayaa lagu qanciyaa inay isqarxiyaan ama ay fuliyaan weerarro dad badan oo aan waxba galabsan lala beegsado oo iyaga ay u arkaan inay ku saxsan yihiin axmed cabdi godane ayaa codkani ku sharaxay sababaha keena in la aamino fikradaha diin ahaan qaldan islamarkaana u horseeda dhallinyarada qaar inay ku qancaan waa laga yaabaa dad badan oon ogeynina jiraan waynu sheegnay dad makhduuciinaa jira dad aan waxba ka ogeyn baa jira oo iyagu niyo saalixa xitaa qaarkood ay kula saxdaan oo u arka waxan inay wanaag yihiin laakiin haddana dee qofka waa la dagi karaa maqhruur buu noqon karaa waxa uu ka hadlay godane wax culummo fara badan oo haatan ka soo horjeeda ururka al-shabaab iyo fikradihiisa ay dhowaanahanba ka hadlayeen oo ah in culummada soomaaliyeed ee fikirka xagjirnimada diidan ay gaalaysiin kala kulmaan qolyaha xagjirka ah ee ay fikradaha isku diidan yihiin astaanta koowaad ama jimada koowaad leeyihin waxaa ka mid a culimada islaamka iyo saxwada inay ku tuhmaan takfiir inay ku tuhmaan amaba iyaga ay gaalisiyaan mararka qaarkood oo culimada islaamka qaarkoodna ay gaalisiyeen qaarna ay tabdiiciyaan inay ku tuhmaan xisbiye iyo tacafi iyo wixii la halmaala taas ayaa ka mid a waana daydankooda iyo hadaladooda waxay ubadyihiin u badan yihiin axmed cabdi godane ayaa codkan horay looga duubay ku sheegay guud ahaan in kooxaha uu xilligaa ka digayey ay gaalaysiiyaan dhammaan dadka ku khilaafa fikirkooda oo aanay ahayn culummada oo keliya simada iyo astaanta labaad ay leeyihin waxa waya aljur'a cala takfiiri wa tasniif innaas dhiirani khayru caadi ayay leeyihiin oo ah in dadka la iska gaalaysiiyo ama la tasniifiyo la yidhaha hebel waa mubtada hebel waa faasiq hebel waa kaafir ilaa aakhirihi yacni waa dhiirani khayru caadi oo xad lahayn qofka ka dhiga shaksi ka mid a ashkaasta oo rasuulka in salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ciddii jeclaatay raacday waafaqdeen ahlusunna waljamaca inuu yahay ciddii khilaaftaan ahlusunna waljamaca inay ka baxday ee miqyaas sheekh ka dhigta sheekhaasi mahma kaan ama ha noolaado ama ha dhintay amaba qadarkiisa cilmiga ha weynaado ama ha yaraadee qofka daabidka noocaas u sameeya qofkaasi wuxuu ka nibay min ahli lbidci waadalaali watafaruq xaqiiqatana waa astaan ay caan ku tahay firqadani waayo waynu maqalaa culimada islaamka inay kusoo koobaan qof ama laba oo sheekh fulan iyo fulan ciddii khilaafta ahlusunna waljamaca bay ka baxeen ciddii maxay wax ka sheegta ahlusunna waljamaca bay ka baxeen ciddii khata amadalla ay leeyihiin galan culimadaas tilmaamtaa ahlusunna waljamaca bay ka baxeen ciddii laba sheekha ama labada sheekh iyagu haystaan raacda si walba u raacda aqwaashoodoodna taqliidisaana waa ahlusunna waljamaca dadka miqyaasta noocaasa qaata ogaada inay yihiin min ahli bidac watafaruq waxaa cid kasta oo u dhegaysataa muxaadaradan ay isweydiin kartaa axmed cabdi godane hogaamiyaha ururka al-shabaab oo ururkiisa lagu eedeeyo xagjirnimo iyo kutalaxtag dhinaca diinta ah ma aaminsan yahay haatan la joogo isla fikradahaasi uu aaminsanaa xilliga uu muxaadaradan jeedinayey waxaa kaloo la isweydiinayaa maxaa ku qasbi karaa qof fikir islaami ah oo uu aad u aaminsanaa inuu beddelo waxaan su-aashaasi weydiiyey brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan magaalada nairobi biniaadamka runtii waxa weeyaan isbedela ku imaan karayaa waa laba shay isbedela ugu imaan karayaa in yani waxa diinta islaamku qofku si badan micnaha uusan ufahamsanayn oo macnaha cilmiga aqoonta ay ku yar tahay labo in rag mashaayikda shaki il badan inay ku qanciyaan madhabkii musax ahaa marka iyada madhabkaas uusan qaldanayn yani qaladku kafah ka fahamsan inuusan mada u sax ahaa marka waxaa keeni karta wafki hadhayda lagu socday qaradonation maskaxda in qofka laga dhaqo maadaama sabta laga dhaqan ay tahay laba shay tahay in dawirnimo laga dhaqo in mana aqoontiba ay yar tahay markaa qofkii mutabaadada aqoonta ay ku yartahay wax badan micnaa wax badan la dareysiiyo taa marka waxay keenaysaa in micnaha yani qofkii sakarkii marka hore uu lahaa wax badan ka bedela oo markaa sakar sakarkii cusbaa oo isaga marka hore kahadlaya u qaafay keenaysaa waxaa kaloo jira yani waxaa dhici karta mararka qaarkood in dabeyl ay dhabanayso jir cusub uu socdo jirkaas oo micnaha yani ah in yani nidaamkan ina khawaarijga ama nidaamka khawaarijka imika inuu socdo marka uu soconayo marka ay dhici karta marka dad badan oo micnaha marka hore sakarka ka qaday micnaha iskaga qaday ka baday inay marka u arkaan ina fikradda ay saxsada u arkaan marka marka waxay keenaysaa marka inay dad badan micnaha ay diyaartaan oo micnaha ay dad dad badan fikradka qaataan oo marka ay marka ay isfaafiyaan oo ayagii marka hore kasoo jeeda ka isfaafiyaan marka labada arrin ay keeni kara qofka micnaha yaraan ku imaado oo maskaxda laga dhaqo ama qofka marka aqoonta bay ku filan maarta aqoonta micnaha dhibta yartaa taa marka waxay keeni kartaa marka fikir tiri qaato cabdiwahaab cabdisamed ayaa dhinaca kale sheegay inay mar walba jirto rajo ah in kooxaha xag jirka ah ama shakhsiyaadka ku talax taga diinta ay ku soo noqon karaan dariiqa caadiga ah oo fikradaha diiniga ah ee aan asalka lahaynna ay yihiin kuwo si kacdoona mar soo ifbaxa haddana wakhti kadib iska baaba'a oo aan sii jirin qofka bani aadamka waxaa colaad wuu isbedeli karaya qofka bani aadamka maskaxda ilahi wuxuu siiyey in qofka macnaha waxa saxa iyo waxa qaldamood ay ku maartay ay ku kala garto haddii marka dadbaa marka lagu qalda la qaldamay oo inuu qaldan yahay artay oo ay soo taabtay halkii ugu dambaysa uu soo taabto ina qofkii rabbi isaga ka soo noqdo oo uu dib u soo noqdo oo markaas fikiro oo markaa dhinaca saxda u fikiro waa arrin macquula weeyaan arrin arrin daba dhaa dhici karta weeyaan waa way dhacday horna way dhacday wayna dhacaysaa hadda way dhacaysaa maarka canjaladan maqalka ah ee uu duubay godane sida loo malaynayo toban sannadood muddo haatan laga joogo ayaa ku soo beegmaysa xilli qaar ka mid a hogaamiyaashii ururka al-shabaab sidii ibraahim al afqaan cabdulatiif colhaye abuumansuur alamariki iyo kuwo kale la aaminsan yahay in lagu qaarajiyey amarka axmed godane warbixintii maxamed colaad xasan uu noo diyaariyey halkaad nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga ee idaacadda voice of america washington